afhayeenka maamulka gobolka hiiraan xasan kaafi maxamed ibraahim oo la hadlay idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud maamulka iyo waxgaradka gobolkaasi uu u ballanqaaday inuu u istaagi doono xalinta iyo xalkagaarka dagaalbeeleedkii dhowaan ka dhacay deegaanka deefow ee dulaadka magaalada beledweyne waxa uu afhayeenka tilmaamay in madaxweynaha uu u sheegay inuu dib ugu laaban doono magaalada beledweyne si uu arrintan u dhammeeyo isagoona sheegay inay rajaynayaan madaxweynaha xal inuu ka gaaro arrinta ka taagan deefow wuxuuna sheegay inay ka go-an tahay in madaxweynuhu uu doonayo in muxuu ahaa colaadan raagtay ee muddada socoto ee khasaaraha faraha badan ee labada dhinacba ku keentay ee dad walaalaha oo muxuu ahaa wada deganaa oo in muddo ah soo wada noolaa ee aan loo baahnayn in muxuu ahaa colaadaas sii socoto ee ka madaxweyne ahaana uu muxuu ahaa dib ugu soo laaban doono gobolka asaguna gacantiisa ku xallin doono haddii ilaahay yidhaahdo holaadaas walaal wakti exactly oo haddaan ku sheegi karaa ma jiro laakiin maadaama arrintu ay tahay arrin colaad taagan waxaan filayaa in sida ugu dhaqsaha badan kolley oo arrintaa madaxweynuhu u bilaabi doono waan rajaynayaa markaan madaxweynihii soomaaliya haddii uu arrintii uu soo farageliyey uu asagu doonayo inuu xalliyo insha allah markaan waa lagu guuleysanaya odayaasha dhaqankuna kolley kaalintooda way ka geystaan oo haddaba colaado fara badan oo la baajiyaa jiro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalinimadii shalay gaaray magaalada beledweyne ayaa waxa uu halkaasi kulamo kula qaatay guud ahaan odayaasha iyo waxgaradka gobolkaasi isagoona kala hadlayay sidii loo dhammayn lahaa colaada ka taagan deegaano ka mid ah gobolka hiiraan